casharkii afar iyo tobanaad nebi nuux iyo daadkii biyaha nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaan idinku salaamayaa magaca eebbe naxariis guud iyo mid garabba naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga bilaabay aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada barnaamijka aan soo dhaafnay waxaan ka soo hadalnay sheekadii cajiibka ahayd oo ku saabsaneyd nebi nuux nuux wuxuu ahaa todobaatan nuux wuxuu ahaa toban farac ee aadan iyo xaawa towraadka nebi nuux wuxuu leeyahay sida tan rabbiga wuxuu arkay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka iyo meel kasta oo fikradda qalbigiisu ay shar keliya yihiin had iyo goorba nuux iyo qoyskiisa waxay dhisayeen sanduuqa ugu yaraan boqol sano oo rabbiga wuxuu nuux ku yidhi adiga iyo dadka gurigaagaba jooga soo gala doonida waayo waxaan arkay adigoo qarnigan xaq ku agtayda ah xoolaha dhaahirka ah toddobaba iyo toddoba ka qaad ku lab iyo dhedigiisa xoolaha dhaahirka aan ahayn lab iyo laba ka qaad ku laab iyo dhedigiisa hadda hawadana toddoba iyo toddoba ka qaad lab iyo dhedigii si fiican ugu sii noolaada dhulka dushiisa oo dhan waayo waxaa weli hadhay toddoba maalmood dabadeedna afartan maalmood iyo afartan habeen ayaa roobka ku soo da'i doonaa dhulka oo wax kastaoo ku nool oo aan sameeyey waan ka baabi'in doonaa dhulka dushiisa nuux wax kasta sidii rabbiga ugu amray ayuu sameeyey nuuxna wuxuu jiray lix boqol oo sana markii daadkii biyaha dhulka duljoogeen nuux dooniduu galay isagii iyo walaashiis iyo naagtiisa iyo naagihii walaashiisa ay la jireen oo dhan waxayna ka soo galeen biyihii daadka xoolihii dhaahirka ahaa iyo xoolihii aan dhaahirka ahayn iyo haadii iyo wax kasta oo dhulka gurguurtaba nuux bay lab laba iyo laba uga galeen doonidii lab iyo dhadig sidii ilaahay uu amray nuux waxaa dhacday in toddobadii maalmood dabadeed ay biyihii dadka ahaa dhulka duljoogeen ay biyihii daadka ahaa dhulka duljoogeen sannaddii uu nuux lix boqol oo sano jiray bisheeda labaad maalintii toddoba iyo toddobaatanaad oo bisha isla maalintaasi ay lixii moolka uu biyaha ka buuxsamay dariishadihii samadana la furay roobkuna wuu ku dulda'ayey afartan maalmood iyo afartan habeen isla maalintaas nuux wuxuu galay doonidii isagii iyo sheem iyo xaam iyo yafreed oo ahaa wiilashii nuux iyo naagtii nuux iyo saddexdii naagood oo walaashiisa ee la jiray iyagii iyo dugaag kasta oo ceenkiisa iyo xoolo kasta ceenkooda iyo wax kasta oo dhulka gurguurta ceenkooda iyo haad kasta ceynkiisa iyo shimbir kasta oo ceyn kasta ah wax kasta oo jid leh oo nafta nolosha ku jirtaba nuux bay lab iyo laba uga galeen doonida kuwii galay waxay ahaayeen lab iyo dhadig oo wax kasta oo jidh leh sidii ilaahay uu ku amray isagii oo ilaahna wuxuu ku xidhay isagii daadkiina afartan maalmood buu dhulka ku joogay biyihii way iskordheen oo doonidii bay kor u qaadeen oo iyadii kor looga qaaday dhulka biyihii way xoogsteen biyihii xoogeysteen oo dhulkay aad uga kordheen doonidii waxay dul socotay biyihii biyihiina aad bay u xoogeysteen dhulka oo dhammaan buurihii dhaadheeraa oo samada oo dhan ka hooseeyey way qarsoomeen shan iyo toban dhudhun bay biyihii xagga sare xoog ugu kaceen buurihii way qarsoomeen nebi ka mid ah nebiyadii hore waxay yidhaahdeen sida tan oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad oo kii ku fadhiyey oo wejigiisa dhulkii iyo samaddii ay ka carareen oo iyagina meel looma helin oo markaasaana arkay kuwii dhintay yar iyo weynba iyaga taagan carshigii hortiisa markaasaa waxaa la furay kitaabkii oo haddana waxaa la furay kitaabkii kale oo ahaa kii noolosha oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabadii ku qornaa sidii ay shuquladooda ahaayeen wax kasta wax ku saabsan maalintii qiyaamo markii ilaahay maxkamad saaro kuwa jidka xaqnimada ku soconin maalintii qiyaamo waa maalin xisaabteeda aad u weyn dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad wax su-aal qabto fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com waxaan idin leenahay sidaas iyo ammaano allah
Hurkuna.